barnaamijka dhallinyarada maanta
maalin wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo weliba efemyada geeska afrika qaarkood
waa sabti bisha januwarina waa lix iyo toban sannadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi sandheere
qodobada aanu idinku hayno barnaamijka duhurnimo waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaad walba maanta oo kale maqli jirteen waxaanu ku saabsan yahay toddobaadkan dhallinyarada iyo dalxiiska dal- dhallinyarada iyo xilliyada ay dalxiiska ama timashlaha ku jiraan waxyaabaha ay isku madadaaliyaan waxaa u badan ciyaaro kala way kala duwanaan waxaa ugu horeeyey ee, ciyaarihii waayewaayaha oo dadka caruurnimadoodii ilaa iyo ee, dhalinyaro da- dhaxaad laga soo gaaro waxyaabihii lagu ciyaari jiray wiil iyo gabarba Ee, gabdhahoo kale waxay ciyaari jireen ciyaaraha gariirka
sidoo kale heesihii ayaad maqli doontaan
markii laygu saantay hablaa kuwa umuradani jacal lama dhibaasheeta lahashadeedii uga leexday leeday dumarka
heestaasi luula iyo fanaanka cabdiqaadir juba qaybta dambe ayaad kaga bogan doontaan marka horese warkii caalamka
dowladda burkina faso ayaa sheegtay in lasoo gebagabeeyey howlgal lagu soo furanayay dad lahaysayaal oo looga shakisan yahay kooxomitidina inay ku qabsadeen hotel ku yaala caasimadda dalkaas halkaas oo ay ku dhinteen labaatan ruux saraakiil ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey sabtida maanta boqol iyo lix iyo labaatan ruux laguna dilay saddex ka mid ah kooxihii weerarka soo qaaday ugu yaraan soddon ka mid a dadka lasoo badbaadiya ayaa qaba dhaawacyo waxaana wasiirka amniga gudaha ee burkina faso simon uu sheegay in ciidamada nabadgelyada ay hadda howlgallo ka wadaan agaarka hoteelka weerarka ka dhacay
waxaa maanta lasoo gebagabeeyey doorasho ka dhacday dalka taiwan taasoo dalkaas qaaradda asia ku yaala u keeni karaysa isbeddel weyn waxaa aada loo filayaa in sai ingwen oo ka tirsan xisbiga mucaaradka democratic progressive party ay noqoto madaxweynihii dumarka ahaa ee qabta xukunkaasi ugu horreeyey qaar ka mida caq- caqabadaha horyaala sai ayaa ah sidii ay u maarayn lahayd xiriirka ganacsi ay la leedahay xiriirka ganacsiga dalkaasi ula leeyahay dalweynaha shiinaha iyo sidii ay u xoojin lahayd dhaqaalaha tukubaya iyo mushaharka hooseeya ee shaqaalaha jasiiradda dalkaasi ku yaala
maalin wanaagsan dhegaystayaal mar kale ururo dhallinyaro oo lagu magacaabo somta ayaa muqdisho ka bilaabay qaab cusub oo dhallinyarada ay dalxiis uga helaan xeebaha jasiira iyo liida ee muqdisho waxaana dhallinyaradan ay dadka ka- ay dadku markaasi ka geeya waxyaabaha halkaasi lagu soo bandhigo ciyaaro kala duwan iyo dadkuna ay si weyn usoo jiitaan ciyaarahaasi waxaa dhallinyaradu ay kusoo bandhigeen qaabab kala gedisan waxaa ka mid a dhallinyaradaasi abuukar axmed oo la yaqaano abuukar albedri shucayb cabdulaahi oo madax ka ah hay-adaasi samta faadimo cabdi cali maxamed dhugad iyo maxamed cabdulla odango oo xubintaad ku maqli doontaan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana inala socodsiinaya wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir cabdulle hadalkana waxaa ku horeynaya abuukar axmed albedri
aroortii hore ayaan anagoo dhowr iyo labaatan ah ka baxnay magaalada muqdisho asxaab badan oo ka mid a dadkaas ugu yaraan siddeed sano sagaal sano maysan fuulin bas ay asxaab inta la fuulaan ee wadooyinka magaalada muqdisho ku maraan ama magaalada kaga baxaan amniga awgeed waxay ahayd fursad ay xorriyaddaas ku dareemeen waxaa aada cajiib u ahaa markii aan baska soo fuulnayba inuu baska saarnaa nin fanaan ah oo watay kabankiisii kaban inoo garaacayay waa maxamed daawuud almasxaf oo uu dhalay kabanistaha weyn ee soomaaliya kadibna waxaan bilownay inaan dhammaanteen isla qaadno heestii soo dhoweynta sanadka cusub ee kiinoo hagaagee noqon loo han weyn yahay annagoo heesahaasi damaashaadkaas ku jirna oo islamarkaasna macmacaan af bilow ah afka ku dhufanayna ee somta ay noo diyaarisay ayaa waxaan ku gaarnay xeebta jaziira jaziira markaan imaanay waxaana loo kala qaybiyey labo kooxood labada kooxood wuxuu ahaa safarka halkudhigiisa wuxuu ahaa farxad iyo nabad marka si aan halkudhigi u raacno labadii kooxood waxaa loo kala bixiyey farxad iyo nabad labadoodiiba koox farxad la yidhaahdo koox nabad la yidhaahdo adiga kooxda gashay aniga kooxda nabad Eh, shucab dhallinyadan aad wadeen ee jasiiro geyseen maxaad ku dhaliyeen aad inta abaabushaan haddana aad ciyaaraha soo ma dhigtaan run ahaantii waa waxaa keenayo in in lasoo nasto oo maxaan ku dhahay sida qof walba iyo shaqsi walba inuu keligiis meel iska aado ayaan waxaan ku fikirnay bal wax ka duwan oo si si wadar guud ah oo dadka si jamac ah inay usoo sheekeystaan usoo damaashaadaan usoo maxaan ku dhahay baashaalaan ayaan nagu dhilisay taasna inay noqoto ee, intuu qofka keligiis meel iska aadi lahaa macno weyn ma sameynayso marka xafiisku wuxuu ka fikiray ama shirkadu ay ka fikirtay dalxiis sidii dadka deegaanka ah heer cusub iyo nooc cusub ma loo dalxiisi karaa sanadadan sanadkan ama waayahan dambe aanan lagu aqoon magaalada ma keeni kartiin baan ku fikirnay kadibna waxay ahayd ee, arin ee, Dadku lagu- jeclaysteen.
dadku dhan ay wada jeclaysteen maxaad markaas ku soo bandhigteen ama aada u soo bandhigtaan dhallinyarada waxaan usoo diyaarinaa guud ahaanba maalintaas meesha inta la joogo ee, xaggeen ka bilownaa safarka ee, ilaa goobta la tago ilaa laga soo noqdo jadwal baa loo sameeyaa oo wax walba ay ku waqtiyeysan yihiin goormee la deganayaa goormee la qadaynayaa goormee la ciyaarayaa goor- goormee taariikhdii la dhegaysanayaa goormee meesha macnaha brogaraami kala duwan ama qorshooyin kala duwana loo sameeyaa taasaana waxay tahay wax ka duwan in qofka shakhsiyan uu iska baxo uu qarash galo oo meel ka duulo meel kale uu tago keligiis oo iska socdo marka marka eh, ciyaaraha lasoo bandhigo oo- oo dhallinyarada aad u sameysaan oad u abaabushaan oo ay ku soo bandhigaan jasiira maxay ahayd ciyaarahee waay waxaa u badan ciyaaro kala way kala duwanaan waxaa ugu horeeyey ee, ciyaarihii waayewaayaha oo dadka caruurnimadoodii ilaa iyo ee, dhalinyaro da- dhexaad laga soo gaaro waxyaabihii lagu ciyaari jiray wiil iyo gabarba Ee, gabdhahoo kale waxay ciyaari jireen ciyaaraha gariirka ee, tiriska oo macnaha liinta iyo waxaas la tirinayo ee kooxuhu hadda saaxiibka kuu sheegana loo kala safan yahay oo xamaasad iyo kheyro loo yeelayay Ee, waxaa jirta bahashan la yidhaahdo shantaraalkii oo dee markii dugsiyada laga soo baxo dadka dhan ay wada ciyaari jireen Ee, waxaa jiro xarig jiidkii ee, oo laba dhinac laba koox loo safanayo xarig jiidkan u diyaarinay Ee, waxaa ka mid ah ee, bugle- bugle- bugleydii ee, dabaashii ee, xeebtii oo lagu wareegayo taariikhda deegaanka markaas la tago oo mar walba aan xusno in oo- wax laga sheego Ee, ciyaartan la yidhaahdo ee, leyl- leyliska- laaliska ama ee, volleybalka loo yaqaano Ee, oradaa jiro oo tartan lagu ordayo oo hadba haddii dhallinyarada waa la ordi jiray waxyaabaa laga boodi jiray marka guud ahaanba Marka weli gabdha loo meesha dayay.
aa waxaa kaloo ku jiray baaskiilka meesha lagu wadayaa adi ciyaaro tiro badanaan oo badankood ah kuwo soo xasuusinayo da-da xilliyadii kala duwanaa ay jirta Eh, maxamed ugaad ciyaartee baad ciyaarta adiga Een, marka hore aniga waxaan ka mid ahaa kooxdii eh, farxadda waxaan maaragtay cayaaray eh, xarigjiidkii eh, kubadda laliska eh, inta badan sawiraan qaadayo aad waxaan u jeclaa inaan sawiro qaado meelaha mataqaanaa ciyaartaada ciyaarta tee u jeclay Een, runtii inta dalxiiskan aan ku jirnay xarigjiidku ah sababta ah, cayaarta keliya aan ku guulaysanay ahayd adaa ku guulaystay Ah, saxaabada kooxdeeda.
see loo ciyaaraa Hadda.
bal dadka u sawir runtii een, waxaan ahayn een, laba koox kooxdii nabadda oo ilaa iyo saddex qofood ka koobneyd iyo kooxdii farxadda oo saddex qofood ka koobneyd rag dhaadheer oo xoog leh ahayn laakiin nasiib wanaag maaragtay annagaa ka badinay oo niman gaagaaban oo kooxda inuu badan aad iyo aad waxaan leeyahay marka hore ragga dhaadheer aydan ka badinay laakiin waxaan ogaanay gaabnida inay xoog badan ku jirto marka ciyaartan see xariggaa la qabsana waa la kala jiidana xariga la qabanayaa ee, waxaa jiray ee, protocol ama hab ma loo sameeyo cayaarta loo cayaaro Ee, waxay ahayd- waxay lahayd dhexdhexaadiye maaragtay firimbiga haya Ee, marka hore kow waa la dhahayaa xarigii dhulku yaalaa Ee, xarigaas marka kow markii la in lais diyaariyo je- maaragtay xarigii dhankiisa la aado laba la dhaho xarigii la qabto saddex markii la dhahana kala jiidadkii maaragtay iyo tartankii inuu meesha ka bilowdo Ee, marka habkaas muddo intee lagala jiidaya qofkiiba Ee, runtii waa si aan maaragtay gacmaha iyo dadkii meesha dalxiisay u tageen si aan mataqaan dhaawac usoo gaarin muddaa jirtay garsoore uu hayay muddadaas dii maaragtay la isridi waayo waa ciyaartuu joojinayay waa la baxayay ciidan gacmaha lala soo galayay baddaa la galaya waa lasoo laabanayay marka ee, kulankii koowaad wuxuu ku- wuxuu ahaa barbardhac Haye.
oo waa la kala badin waaye kala badin waaye.
kulankii labaad maaragtay haddana waa laisugu soo laabtay adiga waxay soconaysay ilaa iyo lixdan second maaragtay daqiiqad oo kale ayaa aada laisku jiidaaye waad dareemi kartaa daqiiqad xarig gacanta goysid maaragtay Eh, kulankii labaad nasiib wanaag waxaa badiyay kooxdii farxadda marka marka baadisku waa ciddii xarigga in aad u bato waxaa jiro een, diirin dhexe oo isku isku masaafo ay u jiraan labada koox Ee, diirintaas qoladii la keena ee lasoo dhaafiya ayaa maaragtay laga badiyay macnaha marka nasiib wanaag cayaartii labaad waxaan maaragtay ee, soo jiidnay kooxdii abu kale Waa albadmagaalinay xidhaadheerka maaragtay inaan aad baad ee, umahadsan ka tahay badiyo.
Eh, otango eh, ciyaarta bugland xiisaysaa baa si gaara ciyaarta see loo ciyaara horta ciyaartaas horta een, markii la yaraa sida loo ciyaari jiray way ka duwaneyd maalintaas sidaanu ciyaarnay oo shuruuc iyo Bal qaab maxaa soo habaysan dad badan baa- awal waxaa loo ciyaari jiray een, waxay ahayd space ka furan een, labada koox koox looma kala bixi jirin oo buglaha wuxuu ahaa qofkii buglaha uu taabta waa la tuurayaa cirkaa loo tuurayaa markuu dhul kusoo dhaco qofkii qabsada yaa wuxuu ku eryanayaa inta kale qofkii buglaha lagu taabto wuu baxaya ciyaartu ka baxaya laakiin een, maalintii aan xeebta tagnay qaab aada u qurux badan oo xataa aan ku fikirnay markaan soo laabanay in olombikiska lagu diri karo Een, ayaa la sameeyey waxaa la sameeyey goob in loo sameeyo loo xariiqo ama xuduud loo sameeyo kadibna laba koox la isku kala qaybiyo oo labadii koox oo kale ahayd haddaad xasuusato farxad iyo nabad Iyo nabad.
koley aniga farxad baan ka tirsanaa Een, abuukar waa iska soo horjeednay marka labada koox raggiina Waa iga buuqsan badiyaynu ku dhaxay.
Ah, maya.
Marka la leeyahay.
buglaha waa naga badisa waa sax marka labada koox way kala qaybsan yihiin afar iyo afar baa u ciyaaraysa Een, banaanka waxaa taagan gabdhihii kooxda kale ka tirsanaa oo na taageeraya na xamaasadeynaya Een, buglaha koraa loo tuurayaa marka koley waxaa laga sameeyey een, bac iyo waxyaabo saas oo kale oo aad u Sagsaan iyo jilicsan.
wax la isku halaagay.
Ah, wax aada u jilicsan oo qofka waxba aan u dhimaynin cerkaa loo gamayaa kadib markuu soo laabta labada koox kii hela kadib waxaa laysku eryanayaa marka xuduudii dhexdeeda qofka marka waxaa laga rabaa inuu u gambiyo marka waxaa jiray rag ah, dhugod uu ku jiro oo culculus marka ma gambi karaan way gartay way adkeed marka laakiin een, ee, waa dadka qaar way u gambinayeen laakiin nasiib nasiib wanaag waa naga badiyeen kooxdii nabadda oo een, beerka inooga dhaceen sababtan waxaa yaada rag rag ulus ama adiga kale ku jira meesha gambi karin
ahaa laakiin bedelkeeda waxaan ku guulaysanay xarig jiidka marka culays- culayska wax badan buu daray waa gartay Eh, ciyaarta xiisaha badneed gariirka yahay dabcan gariirku qofba sibay u taqaan laakiin dumarka caanku ahaa faadimo cabdi cali gariir baad ciyaartay bal noo sharax gariirka
aada umahadsan tahay een, cabdiqaadir Ee, runtii dalxiiskaas wuxuu ahaa dalxiiskii ugu farxadda badnaa ee, inta aan abid nool aan ka qayb galo sababtoo ah waxay kusoo xasuusinaysaa een, ciyaalnimadii iyo caruurnimadii iyo waxaa ciyaari jirtay adoo dugsiga u gambinaya mararka qaar oo ay- ay luq ku dheelaya waalidka ku qabanaya marka ciyaar ee, dalxiisku ayna waa la yidhahdaan si fiican Eh, aniga gaar ahaan ay ayan u kasayay waxa meesha kusoo barta waxay ahayd wiilasha qaar inay dhaheen waashan gariiraa lalaa idinka ma taqaaniin eh, iska dhaafa runtii ani waxaan ka tirsanaa kooxda nabadda oo abukal albadri aan isku tiim ahayn Eh, waxaa nasiib wanaag ahayd inaan gariirkiina annaga ku badino laba jeeraa la dheelay Eh, laba gab waxaan isku kala qaybinay afar gabdhood Eh, laba ka socday kooxda farxad iyo laba ka socday kooxda nabad Eh, aniga iyo gabar kale oo ka socotay kooxda nabad Eh, labada jeerba gariirka waa kaga badinay kooxda kaleeto shuruucda gariirka lagu yaqaana bal dadka maqashay ku Ee, shuruucda gariirka lagu yaqaano waxaa ka mid ah ama ay ayga dadka se u yaqaanaan qofka marka hore wuxuu soo aruursanayaa maalkiisa maalaa la dhihi jiray markii la yaraa Ee, xoolana waa la dhahaa iyo toban ee, dhagaxaan ah toban dhagax iyo gariirkooda ama liina lagu dheelaa ama dhagax weyn oo gacanta ay qaadi karto haddii macquul tahay Eh, laba qof aan lagu dheelaa saddex qof waa lagu dhee- afar qof waa lagu dheeli karaa laba qofna waa lagu dheeli karaa marka annaga laba ku dheelaynay ma tobanka xabaa ka dhexaynaysa mise qof walbaa dhisa Ma, qof- soddon dhagaxay noqonayn ma qof walba wuxuu helayaa toban maalkaaga toban waayo waa soo aruursanaysaa waxaa qodanaysaa god godka weli wiilashaan noo qoday waxa ay aadka ula yaabka badnaa maalintii wayna kala taageerayeen oo korkeena taagnaayeen Ee, godkii markaa maalka ku ridna ama xoolihii oo labaatan ah ee, tobanna gabadha kale leeda tobanna ani aan lahaa Ee, waxaan bilaabeynaa inaan ku nasiibsano qofkii bilaabi lahaa ciyaarta ama ama sharad ama Waana la tiriyaa laba laba waana la tiriyaa waxaa la dhahaa lama lama kaale lita lita abuur ilaa loojina la geeyaa bal bal inta ka bilowdid meesha koowaad Si fiican.
ilaa loo jilgiyey bal Een, waxaa loo tirin jiray een, ilaa toban xabo waaye labalabaa laiskugu diraa lame lama kaale lita lita abuure abloojin saasaa loo tirinayay Waa gartay.
marka een, tobanka xabo qofka saasuu u tirsanaya marka markaa ciyaar ciyaarta ka badisoo kale waxaa ku garanaysaa markaa gaftid ama oo gariirka uu dhulka kaaga dhaco ama godka aad kaga tagtid hal xabo haddaa labadii dheelaysid kiis inaa godka kaga tagtid lama rabo hal xaba ah waa inaa labada ugu dambaysa isku qorjubsataa ama isku qabsataa marka shuruuc noocaasay leedahay Eh, falilah alxamdu waxaa inaan ka badino kooxdii kaleeto Waa gartay. ciyaarta waxaa laga sheegay inay wareeg koowaad iyo labaad saddexaad ilaa shan lay la gaarsiiyey marka si fiican dad badan baa iloobo laga yaabo saaxiibada dhagaysanaya see ahayd qaybkaas Ee, qaabka koowaad markaad dheelaysid een, haddaad qofka een, barnaamij haddii ku dhammaato ciyaarta qaybta koowaad waxaa la koowey kow koowey kow haddaa ku kala bixi weysaan waxaa aadaysaan labee labo labee labo haddaa ku kala bixi weysaan waxaa aadaysaan saddexiyo saddex laakiin annaga koowey kow waa ku badina macnaha labee labo laisma gaarin marka ciyaarta koowaad ku badashay.
ciyaarta koowaad waa ku badina Waan kuu salaamay.
aad aa mahadsan abuukar albatri eh, da- dhaqankana si gaara dadku u yaqaanaan laakiin ciyaarihii sida gaarku u xiise geliyaad eh, soo bandhigtay de, ragga qaar bug laba ciyaareen adigu maxaa si gaar u xiiseynaysa Een, aniga horta sida adiga aad sheegtay dhaqankeena waa kusoo bandhigay xeebta oo dalxiiskan u soconay dhaqanka waa kusoo bandhigay laba waxyaabaha soo bandhigno eh, timihii weyna baa soo bandhig haddaan jidka socdo dhaqankii oo socdaan ahay timahaygi dadku u sheegaya Ay, marka ciyaaraha aan sida fiican u ciyaaray oo raggaanna kaga badiyay waxaa ka mid ahayd bugleyda afar qofoodaan ahayn afar iyo afaraa loo dheelay afartoodii bannaanka u saarna anagoo afarteena gudaha joogo marka taas waxay ahayd ragga gabdhi kale leeyahay boqol kiiba boqol marka inaysan gambin karin waxaa daliil u ah sida xarijiidka ay nagaga badiyeen waxaa kale oo aan aad u ciyaaro oo qayb ku lahaa ciyaaraha kubadda laliska iyo baaskiilka labadaba dhabaashoo kale aadaan ugu raaxaystay waxyaabaha kale oo aan aad u xusuusto waxaa ka mid ah sheekadiina looga sheekeeyey taariikhda masaajidka badda dhexdeeda jamal kurkiis ku yaalla oo saameyn badan igu yeelatay iyo xaafada baydhaxan waa usoo laabanaya eh, sheekada baydhaxan iyo- iyo laakiin ciyaarta sida gaarka ku cajabisa adiga taabaya ciyaartii cajabisay waxay ahayd tan bugleyda aan ku badinay tan keliyo aan inta ku rafaaday haddana ku guuldaraysteen waxay ahayd tan xariijiidkoona laga badiyey laga xoog badnaa waa gartay Eh, waxaa jirta ciyaar xiisa badanoo la ma midaan kugu daraya intaanan ka bixin horta toddoba ciyaaro camalan dheelnay lix ka mid a waa ka badinay kooxdan lixdaba waxay ahayn ciyaar maskax la xiriirta tan maskax la xiriiray annagaa qaadnay xoog la xiriiro hal cabeen ayaa qaadnay waxaan rabaa inaan ku laabto eh, eh, faaduma iyo iyo albatri mar labaad ciyaartan la dhihi jiray eh, maaragtay dhudhumashowga oo aad baadiyaha loogu yaqaanay M- si kale haddii loo dhigana dashukaasi gaaban baadiyaha ka ahaa ciyaartaas usoo bandhigteen Ee, runtii ciyaartaas waxay ahayd mid dadka yaraantooda xasuusinaysay Ee, qofba wuxuu u ke- ee, u yaqaanaa Ee, tusaale ahaan dhuumashaalihi oo kale waxaan samayn jirnay ee, qofka uu dhuumanaya ama laba gabdhood ama wiili gabar markay dheelayaan tusaale ahaan markay gabadha dhuumato ee, waxay dhahaysaa wiiq camal marka wuu raadinayaa oo meeshana eraya u dhawaaqaysaa ama wiiq annaga kale ee, u kasi jirnay wuu raadinaya marka ha keeg ama keeg nool lahaa marka meeshuu ka raadinayaa uu raadinaya markuu helana wuxuu leeyahay ee, waa hele macana Waa hele.
qayb kalena shukaansiga dhinac ka tahay shukaansiga baadiyaha iyo magaalada maaha waa labadii qof israbtida si gaar waa baaqi goonis wala bixi karaan baaqi baadiyaha waa kaas abukar waxaa kaga soo baxay ciyaartaas aad buu xiisa badan Een, ah, ciyaartu waa meesha keliyo ay dhallinyarada gaar ahaan ilmaha yaryar fursad isugu heli jireen mararka qaar waxaa laga yaabaa luuqa marka aad ku dhuumanaysid gees kama imaanaysid meesha u sarraysaa tagaysaa si gabadha kusoo raadinaysa naftirkeeda ee cabaar usoo lugaysa luuq usoo dhacday fursad waxaa ku jirta ugu yaraan in aad hadal ku turtuuri karto marka jaanisada waxay ahayd laga faa'iidaysan Marka karo waxay dhaqankii miyiga oo dadban oo wanaagsan bay hadoo Ah, labada laakiin- qofay halka inta si toos isula hadlahaye si dadban ay geeskula baxayeen Ha, laakiin waa caruurta keliya shumac eh, ciyaarahan aad soo bandhigteen dadku see u arkeen runtii dadku way ku kala aragti duwanaayeen badankoodna waxay dhaheen eh, arrintani waxay noo ahayd xasuusin iyo waayo waayo iyo waals inta gaariga la saarnaa inta la socday wax kale is- ciyaaraha iska badaaya gaarigan eh, bulshada eh, u adeega ee koostarka la yidhaahdo ama caasiga ah dadkanaga hadda dhallinyarada oo magaalada joogo in badan ma aysan raacaynin qaar waxaa ku jira toban sano ma aan ma xasuusti ku dhaha inaan gaarigan aan raacay marka wax tallaabo walba oo la qaado waxay ahayd xasuus iyo waayo waayo iyo farxad anigu saasaan marka dhihi dadka jirnay.
waa kulminaysaan hal meel baad ka Hal meel, qaadaysaan oo waa- Mhm.
dadka waa la kulminayaa maanta se wax u dhici doonaan kulligaa loo sheegayaa waxaa intaas ku jirto anshaxa lagala hadlayaa inta meesha lagu jiro ilaalinta bay-ada lagala hadlayaa inaysan qashinku aysan ku tuurin meesha qof walba magaciisuu qorayaa taleefanada wax emergency hadday dhacaan si loogu xiriiri karo ee, xanuunka qofka haya ayaa la ogaan karaa qofkii daawo gooniga qaadanayo ama ee, dad sokor qaba hadday nugu jiraan waxyaabahaas dhan waxyaabaha laga taxadiray ka mid tahay Je- waa haddii annagoo howlihii ku jirno dee far- anagoo wada farxayno oo nin qosol oo wadnaha la istaago oo kale haddii inaan iska ogaano un dhaqsi war qofkaas laga laga ilaaliya la dhaho marka kulli waxay isku soo wada duub waxay ahayd waa wax xasuus iyo taariikh iyo waxay ahayd eh, wax laisku mahadnaqaya waxaa intaas kas- kuusii dheer ciyaarahaas dadka eh, gobolo kala duwana laga kala yimid marka qof walba magac gooni ah iyo dhaqan gooni ah iyo gobol gooni ah uu uu ka imaanayay marka annaku saasaan dhahnaa adinku saas ugu dambeyntina ciyaartu waan isku ciyaarti ha La fikirka waa gariirka iyo- iyo taas oo waa meesha kale.
hadda kiikaa la dhihi jiray wiiqaa la dhihi Way qalin jiray jiray.
marka la Waa gartay.
dhumanaya waxaa rabay ciyaartan la yidhaahdo central ama leaf oo kale otaanka ciyaartaas waa ciyaar la boodboodo intaa ka xasuusta seed u ciyaarteen say ahayd Aan- ciyaartaas horta dadka fududa ciyaaray Hay.
Een, inkastoo aniga naftirkeeda aan isku dayay laakiin waa ii suuroobi weyse Hay.
Een, waxay ahayd ilaa heerkay ciyaar- ciyaarta waa tan marka- dhowr heer ay leedahay naftaada Ah, heerka labaad waa dhaafi waaye Hay.
godka labaad Godka labaad.
Een, ciyaartu horta waxay leedahay een, ilaa iyo een, toban god oo kale ugu yaraan oo kala duwan heerar kala duwan marka qofka marka hore wuxuu samaynayaa wuu soo wuxuu qaadanayaa liif wax loo yaqaano oo ama laf ah ama dhagax ah wax unbaa lagu liifayaa Marka- marka godkaad rabtaad Aad god liifaysaa.
ha liifaysaa weli marba heer baad tegaysaa kan koowaad ka bilaabaysaa labaad saddexaad marka inaad godkii aad dhex geysaa lagaa rabaa hadduu xuduuda ka baxo waa gafto waa ka baxaysaa kadib waxaa ku xiga inaad meeshii tagto oo haddana aad soo qabato ood gadaal u soo laabato marka adoo hadda ku booday weliba adoo hal lug ku booday Een, waxaa jira godad laba ah oo labada lug la saarto haddii ay wada bannaan yihiin laakiin haddii uu lafti taallo ama dhagax uu yaallo lugta ma dhigi karta halkaaga lugaa ku soconaysaa oo dabcan saaxiibka la kaa xirto ha marka waxay ahayd wax een, aad iyo aad u cajiyaaiba Een, mida kalena ama dalxiiska wuxuu noo ahaa xusuusta ka sokow tiraanyabax waxaan waxaan dareemaynay inaan aan, aan nolosha magaalada iyo buuqeeda iyo shaqadeeda aan banaanka iska soo dhigno qof kale qof walba markuu soo laabto asagoo furayshaan maanta soo laabto dhahay marka wax kale noo ahayd Eh, ciyaartan leifka faaduma gabdhuhu dad ugu lahaya Een, runtii waxaa farxad weyn noo ahayd haddaan nahay tiimka een, kooxda nabad Mhm.
een, liifka laftigiisa inaan ku guulaysana annaga laakiin adigu ugu jirto waxa ciyaar Ee, tiimka aniga kooxdeedaa dheelaysay waxaa noo dheelaysay dheelaysay.
waxaa noo dheelaysay gabar weliba Haye.
gabaraa noo tartamaysay Ee, runtii waan dhaafnay godka koowaad ta labaad waa dhaafnay ta saddexaad waa dhaafnay suu hadda otaanka sheega ayaga ka labaad ay dhaafi waayeen dhaganaga kan waxaan tagnay ilaa shantaraalka oo meesha ee, godka ugu Labada dambeeya lug.
godka ka horeeya haa labada lug ah Ee, runtii gabar inay noo dheysan aadan ugu faraxsaneen oo weliba caan ku ah ee, liifka iyo waxan hore usoo taqaana marka ee, farxad gaare noo ahayd inaan ee, ciyaarihii yaranteena soo xasuusano weliba waxaan aad ugu faraxsanahay ee, tiimka ee, kooxda soo agaasimay hoosha ee sumta inay isku soo xuleen farxad gaare ay ahayd dad aad u qiimo badan oo ee, u- ka qayb qaadan kara ee, in la xasuusto waxyaalihii yaraanta sida abuukar albedri iyo rag kaloo badanoo ee, dhaqankii iyo aad noogu fiican dhammaan waa leynaya si fiican kan ugu dambeysay aan ku soo koobayna waa dabaasha Ee, waxaad ogtahay in dabaasha waa lagu tartama adduunyada meelaha qaar ee, ay ciyaarahayna qayb ka noqonaysaa marka dhug bad baan siinayaa Ee, dhugad sidee bay ahayd dabaashu dabaashii marka een, runtii cayaar aada u xiisan badan ahayd waxaana ka dhashay sawir qurux badan oo maaragtay faalo badan laga bixiyey markii mataqaanaa een, een, maxaa la baraha bulshada lagu daawacay dhammaantiin aad badan maasantiin
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijkaasi madasha dhallinyaradayna la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseena waa barnaamijkii dhallinyarada maanta ee v o a da oo duhur walba aad dhegaysataan haatana dhinacii sportska jamaal oo dhinacayga fadhiga jamaal
waad mahadsan tahay eh, sandheere haddaan dhegeystayaasha aan xusuusino kulamo xiiso badan ayaa la ciyaari doonaa Ee, dalka ingiriiska oo kale haddaynu ku bilowno na- nadiga kubadda cagta tottenham hotspur ayaa la ciyaari doonta sunderland bournemouth iyo norwich city ayaa ciyaari doona chelsea everton ayaa ballansan manchester city waxay la ciyaari doontaa crystal palace newcastle united west ham ayaa sidoo kale wada ciyaari doona southampton iyo west bromwich albion ayaa kulan xiiso badan wada dheeli doona leicester city iyo aston villa ayaa wada ciyaari doona kulanka xiisaha badan sandero wuxuu yahay maalinta britay uu dhici doona liverpool iyo manchester united ay wada ciyaari doona halka arsenal stoke city ay la ciyaari doonto dalka talyaaniga oo kale inter iyo atlanta ayaa ballansan torino iyo ferestinin ayaa wada dheeli doona saswal iyo napoli ayaa wada ciyaari doona dhinaca iyo spain haddii aynu dhegeystayaasha xusuusino waxaa la ciyaari doona kulamo nadiga malaga ayaa u socdaal doonta sevilla seltavigo iyo levente ayaa wada ciyaari doona vilreal iyo real betis ayaa sidoo kale wada dheeli doona real sociedad iyo deportivo la coronia ayaa wada ballansan Eh, sidoo kale valencia iyo rio vallecano ayaa wada dheeli doona real madrid iyo sporting gijon ayaa wada ciyaari doona Git- getafe iyo spanyol ayaa dheeli doona atletico madrid iyo las palmas ayaa wada ballansan barcelonana waxay la ciyaari doontaa atletico bilbao maalinta berita xubinta ciyaarahana dhegeystayaal waa nageyntaa aad yaad bawadsan tahay jamaal haatanna dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii lula iyo fanaanka cabdiqaadir jubba
markii laygu sahan tagay habla kuwa hukuumadani jacaylama dhibaasheetan lahashadeedii ugala leedahay leedahay dumarkaa markii laygu sahan tagay hablaha kuwa hukuumadani jacaylama dhibaasheetan lahashadeedii ugala leedahay leedahay dumarkaa Abukki dhacay Thank you. wadaagay noloshii wadaagay noloshii
heestaasi luula iyo fanaanka cabdiqaadir jubba ayaa u dambeeyey idaacaddayadii duhurnimo inta haddii la yidhaahdo afarta maantaynu dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo duhur wanaagsan
Thank
This program has come to you from the Voice of America, Washington.